بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيina mحamed وعlى آliه وصaحبه وsلم shalay waxaan ka soo baxnay muqadimadii waxaan bilaabaynaa maanta baabu abniyaة الficl الmujaradi wa taصaariifuhu ficilka mujaradka ah owsaanta uu leeyahay iyo tasaariiftiisa oo uu ula jeedo ficilkaas mujaradka ah maadigiisa iyo mudaariciisa iyo amarkiisa waana kala dambayn doonaan haddii ilaah yidhaahdo marka hore maadiga ayuu noo sheegi doonaa ficilka mujaradka ah maadigiisa ayuu noo sheegi doonaa kadibna wuxuu geli doonaa mudaariciisa kadibna wuxuu geli doonaa amarkiisa mar dambe laakiin marka hore wuxuu ku hormari doonaa maadiga iyo mudaarica amarkana mar dambe u imaan doonaa haddii ilaa yidhaahdo ficilka mujaradka ah ficilkaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood ficil mujarad ah iyo ficil masiid fiihi ah ficilkan marka leeyahay waa mujarad macnaheedu wuxuu yahay xuruufta uu ka kooban yahay ficil kasta xuruuf uu ka kooban yahay xuruufta uu ka kooban yahay ficilkaani dhammaantood waa wada asal mujarad macnaheedu waa saas wax dheeraad ah xuruuftaas kuma jiraan haddii la yidhaahdo ficilkan waa masiid macnaheedu wuxuu yahay xuruuftii asalka ahayd waxaa la socda xuruuf dheeraad ah xuruuftaasi hal xaraf buu noqon karaa labuu noqon karaa saddexna waa noqon karaa laakiin ma dhici karto ficilkan waa masiid in laga wado xuruuftiisoo dhammaa wada zaa'id ah maya mujarad xuruuftiisu dhammaan waa wada asal masiidna xuruuftii asalka ahayd waxaa la socda xuruuf dheeraad ah ama hal xaraf ama labo ama saddex intay doontaa noqoto waxaa marka ficilka mujaradka ah lagu yaqaanaa xuruuftiisa asalka ah sida qaalibka ah ma dhacdo ayadu haddii cillo tasriifiya aysan gelin ma dhacdo xuruufta asalka ah mar kasta tasarufkiisa waa la soconee laakiin haddii xarafku uu yahay xaraf dheeraad ah waa dhacaa kelimada tusaale ahaan shariba waa ficil wuxuu ka kooban yahay saddex xaraf oo ah shiin iyo ra iyo ba saddexdaas xaraf waa wada asal shiintuna waa asal ra-duna waa asal ba-duna waa asal marka waxaan leenahay waa ficil mujarad ah haddii aan rogrogno mudaaric haddaan ka dhigno saddexdood waa nala soconayaan yashrabu haddaan dhahno ama tashrabu haddii aan dhahno saddexdii waa nala socdaan asalka ah laakiin waxaa nagu soo kordhay xaraf dheeraad ah yashrabu markaan dhahno maxaa nala socda yaa dheeraad ah tashrab markaan dhaanana taa dheeraad ah ishrab haddii aan dhaano saddexdii waa nala socdaan laakiin ya-dii iyo ta'dii waa dhaceen taas maxay daliil u tahay inay dheeraad ahaayeen shaarib markaan dhaho saddexdii waa ila socdaan ya-dii iyo ta'dii ilama socdaan mudaarica ku jira laakiin maanta maxaa ila socda alif dheeraad alifta marka waa zaa'id mashruub haddii aan dhaho saddexdii waa ila socdaan aliftii waa dhacday laakiin maxaa ila socda miim miimtuna waa dhace iyaduna sida alifta u dhacday ayaa iyaduna u dhacee taasi marka waxay daliil u tahay saddexdan xaraf inay asal yihiin wixii ku soo kordhana inay yihiin zaa'id haddii marka saddexdood ay wax ku soo kordhaan waxaan leenahay waa masiid saddexdooda keliya hadday yihiinna maxaan leenahay waa mujarad ficilkaas marka mujaradka ah afcaasha marka la tiriyo sideedaba waxay u qaybsantaa afar qaybood ficil waxaa loo yaqaanaa hulaathi hulaathi macnaheedu wuxuu yahay wuxuu ka kooban yahay saddex xaraf waa sharibadii hadda aan miisaalinaynay oo kale maxaa hulaathi loogu magacaabay saddex xaraf uu ka kooban yahay saddex xaraf uu ka dhisan yahay midna waxaa la yidhaahdaa rubaaci afar xaraf uu ka dhisan yahay waa sida akhrajo oo kale iyo bachara iyo wixii la mid ah rubaaci maxaa loogu magacaabay afar xaraf uu ka tirsan yahay yacni afar xaraf uu ka dhisan yahay ama ka kooban yahay midna waxaa la yidhaahdaa khumaasi waa sida iqtaraba oo kale khumaasi maxaa loogu magacaabay shan xaraf uu ka kooban yahay midna waxaa la yidhaahdaa sudaasi waa sida istakfara haddii aad tirado lix uu ka kooban yahay istakfara sudaasi maxaa loogu magacaabay lix xaraf uu ka kooban yahay marka waxaan haysanaa hulaathi iyo rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi mid kastana sababta loogu magacaabay magacaas waa sheegnay magacaasi marka wuxuu ku dhisan yahay xuruuftiisu intay la eg tahay cadadkeeda haddii saddex uu wato hulaathi afar hadduu wato rubaaci shan hadduu wato khumaasi lix hadduu wato sudaasi ficil ma jiraa saddex xaraf ka yar maya markuu ugu yar yahay waa inuu hulaathi noqdo wax saddex ka yar ma jiraan haddaad aragto asoo laba xaraf ka kooban macnaheedu waxbaa ka maqan waxbaa laga riday cillo tasriifihu u dhacay laakiin asal ahaantiisii saddexuu ku dhashay ee laba wax ku dhashay oo ficila ma jiraan wax lix ka badan oo ficilana ma jiraan ficil subaaci ah ma lama haayo luqadda carabiga laguma haayo markuu ugu yaryahay marka meeqa saddex markuu ugu badan yahayna lix saddex iyo lixu marka udhexeeyaa hulaathi iyo wuxuu udhexeeyaa sudaasi ficilku hadduu marka hulaathi yahay oo uu saddex xaraf ka kooban yahay waa inuu mujarad noqdo masiid ma noqon karo sababtu maxay tahay haddaan dhahno waa masiid macnaheedu wuxuu yahay xaraf dheeraadaha ficilkan hulaathiga la socdo laba labuu ku dhashay waay macnaheedu ficil laba ku dhashayna dama jir waa sheegnay marka hadduu hulaathi yahay waa inuu mujarad noqdo haddii uu yahay khumaasi ama uu yahay sudaasina waa laabudda inuu masiid yahay ficilkan waa khumaasi waa mujarad maya waa sudaasi waa mujarad maya hadduu khumaasi noqdo ama sudaasi u noqdo waxaa laga maarmaana inuu masiid noqdo maxaa noo soo haray rubaaci rubaaciga qeyb ka mida waa mujarad qeyb ka midana waa masiid ficilka marka haddii uu ku yidhaahdo mujaradaan ka hadlaa labadee ka hadlaa hulaathigii iyo rubaacigii qeyb ka mid ah intaasuu rabaa marka inuu ka hadlo abniyat lficli ficilkii almujaradi ee mujaradka ahaa ficilka mujaradka ah owsaantiisa ficilka mujaradka ayaa noogu jira marka hulaathi iyo rubaaci hulaathigii owsaantiisa iyo rubaacigii owsaantiisa waa ka hadlaa marka hore wa tasaariifihi iyo ficilka mujaradka ah tasaariiftiisa tasaariifu lficli lmujarad ficilka mujaradka tasaariiftiisa
baabu abniyat lficli haadaa kan baabu abniyat lficli ficilkii abniyadiisii ayuu u baab yahay ficilkii almujaradi ee mujaradka ahaa wa tasaariifihi tasaariifi lficli lmujarad ficilka mujaradka ah tasaariiftiisa marka waa tasaariifihi way hoos dhigan tahay waxayna ku cadfan tahay alficli lmujarad haddii baabun marka la gooyo ayada oo la yidhaahdo haadaa baabun markaas wa tasaariifuhu waa in la dhaho wa tasaariifihi waxay ku cadfan tahay abniyada dheh markas abniyaday ku cadfan tahay haddii marka la yidhaahdo haadaa baabu abniyat اlficli اlmujaradi wa tasaariifihi wa baabu tasaariifi اlficli اlmujarad haddii la yidhaahdo haadaa baabun oo la gooyo wa tasaariifuhu waa in la yidhaahdo ficilka mujaradka owsaantiisa iyo ficilka mujaradka ah tasaariiftiisa
tasaariifta marka wuxuu la jeedaa ficilkii mujaradka owsaantiisa markuu ka hadlo kadib wuxuu ka hadli doonaa mudaariciisii iyo amarkiisiiyuu ka hadli doonaa marka hore wuxuu ku hormaraa laakiin abniyada ama owsaanta ayuu ku hormari doonaa wuxuu yidhi bifaclala alficlu du tajriidi aw facula ya'tii wa maksuura caynin aw calaa facala saasay u shaqlan tahay midda horena waa facula midda dambana waa facala wuxuu yidhi alficlu ficilkii ficilkaasoo du tajriidi dhartirid u saaxiib ah ama qaawin u saaxiib ah wuxuu ula jeedaa alficlu lmujaradu ficilka mujaradka ah ya'tii ficilkaasi wuu yimaadaa ya'tii marka waa khabarkii alficlu lmujarad waxaan ka dhignay mubtada iyo sifadiisii yaatiina jumladaas ficiliyada waa khabarkii alficlu ficilkaasoo du tajriidi ay ilmujaradu ee mujaradka ah ya'tii ficilkaas waa yimaadaa bifaclala calaa faclala faclala ayuu ku yimaadaa wasankaas faclala la yidhaahdo ayuu ku yimaadaa ficilka uu kuu sheegaana waa rubaacigii mujaradka ah rubaaciga mujaradka ah faclala uu ku yimaadaa bis aw facula aw calaa facula ama facula korkeeduu ku yimaadaa wa maksuura caynin cayntiisa mid la kasriyey xaal uu yahana waa yimaadaa facila ayuu ula jeedaahe aw calaa facala ama facala korkeeduu ku yimaadaa hulaasigiina meeqa wasan uu sheegay saddex rubaacigiina alcab buu sheegay wuxuu leeyahay ficilka mujaradka ah wuxuu u qaybsamaa laba qaybood rubaaci iyo hulaathi rubaaciga oo aan soo sheegnay inuu yahay midka ka kooban afarta xaraf wuxuu ku yidhi hal wasan uu leeyahay bis halkaas wasan oo ah faclala hadda wuxuu kuu sheegay waa wasankii ee mawsuunka ma aha ilan mawsuunka lama koobi karo wasankiiyuu ku siiyey wuxuu ku yidhi ficilka mujaradka ah ee rubaaciga ah wuxuu ku yimaadaa calaa wasni faclala maxaa ka mid ah daxraja waa rubaaci soo ma aha dhammaan xuruuftaasna waa wada asal waa rubaaci mujarad ah wuxuu ku yimid faclala hadalkaas marka macnihiisu wuxuu yahay daalka daxraja waa faaul kelima waa faaul kelimihii xa'duna waa caynulkelima ra'duna waa laamulkelima aluulaa jiimkuna waa laamulkelima athaaniya calaa wasni faclala daxraja oo macnaheedu uu yahay wuu dildiliyey ama wuu dhaadhiciyey waxaa kaloo ka mid ah bachara oo macnaheedu yahay wuu soo saaray bachara afar xaraf uu ka kooban yahay waa rubaaci waa mujarad bachara wasan hala saaro haddii la yidhaahdo wasankeedu waa faclala ficilka mujaradka ee rubaaciga ah marka wuxuu ku yimaadaa calaa wasni faclala wax kalena ma jiraan haddana wuxuu galay marka hulaathigii ficilka mujaradka ah ee hulaahiga ah wuxuu u sheegay saddex wasan midka koobaad wuxuu ku yidhi waa facula facula maxaa ka mid ah shaaruufa wasankeedu waa faacula shiintu marka waa faaul kelimihii raaduna waa cayntii faaduna waa laamul kelimihii waxaa ka mid ah xasuna waa fiicnaaday calaa wasni faacula waxaa ka mid ah kaaruma deeqsi buu noqday waxaa ka mid ah jaabuna waa fulayoobay waxaa ka mid ah shaajuuca geesi buu noqday waxaas oo dhan waa ficil hulaathi ah oo wasankiisuna uu yahay facula haddaan dhahno jaabuna wasankeedu waa facala ma soconayso maxaa dhacay wasanka iyo mawsuunku waa inay isku xuruuf yihiin isku xarakaadna waa inay yihiin wasankii haddaan dhahnay waa facala mawsuunka inuu facalo noqdo isma keenaya marka inaan nahno jabuna iyo facala maya jabuna facula maxaa yeelay ba'da oo caynul kelima ah waa godan tahay marka wasankeedu waa inuu faculo noqdo wasanka labaad wuxuu ku yidhi waa maksuura caynin ayadoo cayntiisa la kasriyeyna waa yimaadaa oo ula jeedo faacila facilana waa ku yimaadaa ficilka hulaasiga ee mujaradka ah sida calima waa faacila waxaa ka mid ah shaariba faacila waxaa ka mid ah saalima wuu nabad galay faacila waxaa ka mid ah saa'ima waa daalay saa'ima wasankeedu waa faacila wuxuu u sheegay mid saddexaad oo ah facala facala marka iyadu tiraday ka badan tahay waxaa ka mid ah jalasa facala qara'a waa facala kataba waa facala waxaasoo dhan waa facala ficilka mujaradka ee rubaaciga hal wasanuu leeyahay laakiin hulaadiga meeqa saddex maxaa dhacay kelimadu mar kasta oo xuruufteedu ay badato culayskeedu waa bataa mar kasta oo xuruufteedu ay yaraatana fudaydkeedu waa bataa haddii labada kelimadood mid saddex xaraf ay ka kooban tahay midna afar ay ka kooban tahay midda afarta ka koobana ka culus midda ka kooban saddexda luqadda carabigana culayska waa laga ilaaliyaa bacdamaa rubaacigu xoogaa uu culus yahay hal wasanay siiyeen bis si uusan ugu badanin hulaasigu bacdamaa uu fudud yahay saddex wasanay siiyeen saddexdaas wasan ayaguna waa sii kala fudud yihiin fudaydkeeduna wuxuu ka imaanaa xarakada caynta caynta xarakada saaran xarakada mar waa fatxo oo waa facala marna waa kasro oo waa facila marna waa god oo waa facula xarakaadka marka sarfiga la joogo way kala fudud yihiin wayna kala culus yihiin dammadaa ugu culus fatxaduna waa ugu fududahay kasradu waa culustahay laakiin dammada ma gaarsiisna waxay ka dhigantahay inay dhexdhexaad tahay asqalu lxarakaat marka waa damada akhafu lxarakaatna waa fatxada haddaba wixii facala ku socdaahi tiraday ka bateen bacdamaa xarakada saaran oo fatxa ay tahay akhafu lxarakaat lama soo koobi karo waa midka ugu badan way luqadda carabiga facala waxaa ku socda waxaa ku soo xiga wixii ku socda faacila waxaa ugu yar facula oo maxay ugu yar tahay ee xarakada caynta saaran ah xarako culus ah culayskaas waxay diidayaan marka inay isku badiyaan marka wasankaas facula ah afcaasha ku timid waxaa dhici karta hala koobo haddii la yihahdo in la koobi karo laakiin facalo lama tiri karo tiraday ka badatay bifaclal alficlu du tajriidi aw facula midkaas hore cayntiisu way godan tahay wamaksuura caynin wuxuu la jeedaa facila ow calaa facala inay sidaa tahana waxaad ku gara doontaa haddii ilaah yidhaahdo marka mudaarica uu galo wuxuu ka bilaabi doonaa facula siday u kala horeeyaan hadda siday meeshan ugu kala horeeyaanuu mudaaricood u kala hormarin doonaa wadama min facula alzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila wadama min facula alzam faculuu ka bilaabay markuu mudaarica ka hadlaayay marka facula waa inay ugu horeydo ya-tii waa maksuura caynin sow facila kumausan xijinin faciluu ku xijin doonaa waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila faciluu ku xijiyey haddana facaluu ugu daba mariyey waadim kasran licayni mudaaricin yali facala halkaas facaluu ka gudageli doonaa haddii ilaa yidhaahdo sida mudaaricooda marka u kala hormariyay maadigooda u kala horeeya haddaba waa in marka la yidhaahdo bifaclal alficlu du tajriidi aw facula yaأtii wamaksuura caynin aw calaa facala dhan kale marka laga fiiriyana wuxuu u kala hormariyey sida ay u kala yar yihiin ama u kala culus yihiin kee hulaasiga yaa ugu culusaan dhahnay faculu ugu hormariyey yaa ku xigaan dhahnay faciluu ku xijiyey yaa ugu badana dhaanno ugu fudud ayaduu daba mariyay marka saasay u kala horeeyaan alficlu ficilkaasoo du tajriidi dhartirid u saaxiib ah oo maxaa laga dhartiray ziyaado wax ziyaado ah ma wato waa ka qaawan yahay ziyaado yani xuruuftiisa wada asal ah ya-tii ficilkaas waa yimaadaa bifaclala calaa faclala faclaluu ku yimaadaa waa hadduu rubaaci yahay aw facula aw calaa facula ama facula korkeeduu ku yimaadaa wamaksuura caynin cayntiisa mid la kasriyey xaal uu yahay ayuu yimaadaa wamaksuura caynin waa xaalayna xaggee laga xaalaynaa yaatii faacilkeeda ow calaa facala ama facala korkeeda ayuu ku yimaadaa intaas waxaan uga soo baxnay abniyat اlficli اlmujarad haddana waxaan gelaynaa wa tasaariifuhu oo aan ka bilaabayno owsaanta hadda aan soo sheegnay mudaaricooda rubaaciga waxaan usoo sheegnay meeqa wasan hal wasan hulaaثigana meeqa hulaaثiga ayuu noo sheegi doonaa rubaaciga mudaariciisa meeshaan kuma sheegin maxaa dhacay baabulmudaaricuu ku imaan doonaa asaga owsaanta hadda uu noo sheegay oo ficilka mujaradka ah hal rubaacigaa lahay saddexna hulaaثi sooma lahayn saddexdii hulaaثiga ahaa mudaaricoodii buu meeshaan ka bilaabay ee kii rubaaciga ahay aaway wasankiisii wasankiisii aan soo marnay mudaariciisii aaway baabulmudaaricuu ku sheegi doonaa marka meeshaan kuma uusan sheegin wdama min facul alzam fi lmudaarici waftax mowdica alkasri fi lmabniyi min facila walzam niyahow laazim addama dama laazim fi lmudaarici mudaarica dhexdiisa ow laazim fi lmudaarici fii cayni lmudaarici mudaarica cayntiisa cayntaas dhexdeeda dama u laazim min facula facula xaggeeda xaal uu mudaaricaasi ka ahaaday waxaa marka kuu furan addama inaad ka dhigto mafcuulu bihi muqadam ah mafcuulu bihi mafcuulu bihigaas muqadamka ah ficilka nasbinaana waxaan ka dhigaynaa ilzam waa kuu furan tahay waxaa kaloo kuu furan wadammu inaan dhaano oo aan ka dhigno mubtada ilzamna aan uga dhigno khabar jumladaas ficiliyadana khabar aan uga dhigno haddii marka aan ka dhigno mafcuulu bihi muqadam ah mushkilad ma laha ayada ishkaal ma laha laakiin haddaan dhahno wadamu waa mubtada ilzam jumladaas ficiliyada ah oo inshaa'iga ahna waa khabar haddaan dhahno doodaa ku jirtaa dooda ku jirtaa waxay tahay jumlada khabariyada ah inshaa'iye ma noqon kartaa ma bannaanta inaa idhaahdo muxamadun idribhu ma bannaan tahay qeyb nuxaadda ka mid waxay leeyiin maya ma bannaana qayb nuxaadda ka midana waxay leeyihin waa bannaan tahay dooda marka meeshaan ku jirtaa waxay la mid tahay dooda ku jirtaa wasaariqu wasaariqatu faqtacuu eydiyahumaa midda ku jirtaa iyo azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma mi-ata jalda qolada bannayna waxay leeyihiin azaaniyatu waa mubtada fajliduuhumaana khabar aan uga dhigaynaa inkastoo jumlo inshaa'iya ay tahay haddana cindahum waa jaa-is qolada kalena waxay ku qasban yihiin inay wax u soo qadaraan maxaa yeele waxay leeyihin jumlo inshaa'iye ah khabar ma noqon karto mubtada khabar uma noqon karto ama wax asalkiisu mubtada uu yahay khabar uma noqon karto walzam niyahow laazim ficilkan marka wuxuu ka yimid lazima waa faciladii hadda aan soo marayno ogowi ah calimuu la mid yahay walzam niyahow laazim fi lmudaarici walzam niyahow laazim dheh addama dama laazim dama joogta ayuu ku leeyahay fi lmudaarici fii cayni lmudaarici mudaarica cayntiisa dama u joogtay min facula facula xaggeeda xaal uu mudaaricaas ka ahaaday jaaru majruurkan waa xaalaynay xaggeen ka xaalaynay mudaarica ka dambeeya xaalkii marka waa soo hormarinay wuxuu ku leeyahay facula oo cayntiisu ay godan tahay marka aada rabto mudaariciisa sida maadigiisa cayntiisu ay u godan tahay mudaaricana u god oo mudaariciisu wuxuu ku imaanaa yafculu saasuu ku imaanaa wax shaadana ma leh asagu dariiqadaas wax ka baxay ma laha facula hadduu yahay oo aa hubsato mudaariciisa yafculu ku keen bidami lcayni maadigiisa iyo mudaariciisu waa isla socdaan maadigana waa madmuumu lcayn mudaaricana waa madmuumu lcayn maadiga waxaan kusoo mi waxaan kusoo miisaalinay xasuna iyo wixii la mida sooma ahayn xasuna yaxsunu aan leenahay haddaan dhaho ka waran xasuna yaxsinu haddaan dhaho waa khalad yaxsanu haddaan dhahana waa khalad maxaa yeele waa inaan ku keeno madmuum alcayn xasuna yaxsunu shaarufa yashrufu jabuna yajbunu nadufa yandufu shajuca yashjucu karuma yakrumu saas waa inaan ku wado intaa waa la fahmay haddana wuxuu guda galay midkii ku xigay oo ahaa waa maksuura caynin facila muxuu ku yimaadaa mudaariciisa wuxuu ku yidhi waftax niyahu fatxi oo kordhig mowdica alkasri kasraha mowdiciisa fatxi filmabniyi midkii laga keenay xaal uu mowdicaasi ka ahaaday filmabniyi waa xaalayna mowdicaasaan ka xaalaynaynaa midkii laga keenay min facila filmabniyi wuxuu la jeedaa filmudaarici mudaaricii dhexdiisa almabniyi ee laga keenay min facila facila wuxuu ku leeyahay maadiga haddii uu ahaa maksuur alcayn oo uu ku socday facila mudaariciisa waa fatxinee caynta caalima soo ma ahayn yaclamu aa leedahay shaariba soo ma ahayn yashrabu aa leedahay saalima soo ma ahayn yaslamu saasaa leedahay facila yafcalu waftax niyahu fatxi mowdica alkasri kasraha mowdiciisa kasraha marka xaggee saarnay cayntii marka fatxi inuu ku dhuu rabaa kasraha booskeedii yani kasraha meeshii ay saarneed fatxiyuu ku yidhi kasrahaasoo caynta ma saarnayn cayntii marka fatxi filmabniyi filmudaarici mudaaricii dhexdiisa xaal uu mowdicaasi ka ahaaday dayib kasraha marka meesha uu saarnaa maadiga cayntay ahayd cayntii oo mudaarica dhexdiisa joogtuu rabaa inuu qudhamo marka cayntii oo maadiga ma aha cayntu ilaan marna maadiyay joogtaa marna mudaaricay joogtaa inkastoo cayn ay isla tahay laakiin midna waa caynu maadin midna waa caynu mudaaric marka mid marka ah fatxinee waa caynta mudaarica mafhuum soo ma aha waftax niyahu fatxi mowdica alkasri kasraha mowdiciisa filmudaarici mudaarici dhexdiisa xaal uu mowdicaasi ka ahaaday mudaarici almabniyi laga keenay min facila facila marka wuxuu la jeedaa facila mudaaricii laga soo bineeyey ama laga keenay cayntiisa fatxi oo yafcalu dheh wabilahi towfiq sal allah waslam ala nabina maxmed ala saxbi wslm